madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta shir jaraa'id ku qabtay villa soomaaliya isaga oo ay hareero taagan yihiin ra-iisul wasaaraha dalka iyo qaar ka mida madaxda dowlad goboleedyada ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga ee xalay lasoo gebagabeeyey madaxweynaha ayaa ugu horeyn sheegay in go-aan lagu gaaray in talada loo soo celiyo shacabka oo ay rabitaankooda ku doortaan dadka matalaya markaan inaan kasii ballaarino oo matalaad ku salaysan codka shacabka iyo maxaan ku rahdaye go-aanka shacabka dowladnimadeenu inay ku salaysnaato dalkii xukunkia la gaarsiinaya sidee loo gaarsiinaya hab dimuqraadi ah oo muwaadinku codka uu talada iyo masiiriga go-aan gaarisiisa uu leeyahay ayaa lagu gaarsiinayaa waa mid kamida asbaabta go-aanadii xala soo baxay lagu gaaray waxaan go-aansanay in aan talada dadka usoo celino codka muwaadinka soomaaliga ahi inuu macno yeesho oo masiirkiisa uu ku gaari karo cabsida nahaydo ee nagu qafilaysa meelaha aan joognahay labaatan sano soddon sano inaan inaan fadhino inaan ka guurno oon u guurno dalkaani inuu dimuqraadiyad noqdo doorasha inay ka dhacdo qof iyo cod inay u dhacdo heer dowlad goboleed iyo heer maxaan ku irahdaye qaran intaba nidaam siyaasi ah oo la yaqaano oo la saadaali karo oo siday wax u socdaan la garanayo oo miidiyaha iyo saxaafaddu ay ka samayn karto saadaalin muxuu ahaay iyo nidaam la fahmayo waayo caalamka ku dhan dalku waa guuray wuxuu ka guuray nidaamyadii hore ee uu ku salaysnaa jiray dowladaha hoose ee degmooyinka counsilskooda laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda lagu keeno muwaadinka soomaaliga ah inuu doorto ou sanduuq cod ugu ridaan rabnaa xasan sheekh maxamuud ayaa carabka ku dhuftay in soomaaliya ay ku dhowdahay in laga cafiyo deymihii lagu lahaa taas oo fursad dalka u siinaysa inay la macaamilaan dunida dalka dayn cafinta lacag dhowr bilyan oo dollar oo soomaaliya muddo dheer lagu lahay ayaa laga cafinaya laga tiraya soomaaliya waxay u yeelanaysaa fursad inay caalamka la macaamisho inay deyn qaada karta kale inay dad ajaanib ah iyo maalgashi toos ah waxaa afka qalaad lagu yidhaha direct foreign investment inay heli karto dadka soomaaliyeed inay dalkooda ayagu maalgashan karaan dadka saaxiibada ee ajnabiga ah inay dalka yimaadaan ay maalgashan karaan waxay u baahan tahay si dalka loo maalgeliyo dowlad sharciyad ballaaran oo dal dadka ka haysata leh oo dimuqraadi ah oo ku salaysan nidaam iyo institution la yaqaano ku timiday codka dadka ku timiday yaa loo baahan yahay waa mustaqbalka soo socda sidaas daraaddeed waxay kaliftay iyadana go-aanadii xalay in la qaato madaxweyne xasan sheekh ayaa hoosta ka xariiqay in soomaaliya ay daashatay siyaasad jahwareer ku salaysan oo aan fadhin waxaana uu soo hadal qaaday muhiimadda ay leedahay in dalka la gaarsiiyo siyaasad degan dowlad soomaaliyeed oo isqabqabsigeedu yaryahay oo deganaanshiyo siyaasadeed leh dalkani siyaasad qaribantay ayuu soddon iyo saddex sano meesha u joogaa dalkani siyaasad aan nidaam loo raaco lahayn iyo xukun nidaam uu ku yimaado iyo nidaam uu ku bax aan lahayn ama uu daciif yahay nidaamkiisu ayuu u taagan yahay meesha waan ka nimiday maanta waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inaan halkaa ka guurino ra'yiga aan keenno waa kaa soddon sano kabacdi soomaaliya qof xoog ku haysan karta ma leh nin isagu shaatigiisa inta tashtoo gato gashto iska joogi kara ma leh sheekadaas way soo dhammaatay dadka soomaaliyeed ayaa loo bandhigay ninkii dadka soomaaliyeed waddo fiican marsiinayo inta doortaanay mar labaadna doortaanay wadayaan waana helayaan ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa tilmaamay in la dhammaystiri doono dastuurka qabyo-qoraalka wuxuuna dhanka kala xusay in heshiiskii xaliin la gaaray dhaqangelintiisa ay qaadan doonto in muddo ah dastuurkeenna ku-meelgaarka ah ee cahdi qarameedka ka yimid ee haddana ku-meelgaarka ah ilaahay idankiis wuu dhammaanayaa dalku dastuur joogtaa uu yeelanayaa dalku xisbiye la yaqaano uu yeelanayaa dalku nidaam doorasho oo dimuqraadiya oo wakhtiyaysan uu yeelanayaa dalku muxuu ahay kala dambeyn uu yeelanaya waa heshiis siyaasadeed waxa xala dhacay heshiiskaasi meelihii uu mudan yahoo dhan iyo sharciyadii uu ka dhimanuu u baahan yahe o dhan ayuu marayaa wadadeeda maanta xalaal weeshii saakii horeyaa muxuu ahay oo ka dhaqangalay ma aha institutionska iskale mid walba meeshiisa iyo marxaladiisa iyo waqtigiisa ayuu u tegayaa marka wadada la maro waa wadadaas dadka soomaaliyed waxaan leenahay cabsidana aan yarayno shakigana aan yarayno kala aaminbaxana aan yarayno aan aragno waxa aan akrino meesha loo wada aan aragno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho